wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya xasan macalin maxamuud ayaa magaalada muqdisho ku soo xiray shirka diyaarinta istaraatiijiyadda bahda cadaaladda soomaaliya shirka ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro ka socday dowlad goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle xubno ka tirsan dowladda dhexe iyo qaar ka mid a bulshada magaalada muqdisho wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya xasan macalin maxamuud ayaa ka warbixiyey shirkani iyo ahmiyadda uu bahda cadaalad runtii waxaan soo gaarnay sida la sheegayba meel la dhigi karo istaraatiijiyaddii soomaaliya ay soomaalidu samaysatay waaye waa qorshihii bahda cadaaladda oo ay bahda cadaaladdu samaysatay waaye marka runtii wax oo taariikhiga waaye wax lagu faani karo waaye marka aniga iima harin inaan idiin mahad celisho maahane dhammaantiin howlwadeennada dhammaantood ka soo wada shaqeeyeen khubarada dadaalkii aad aad geliseen waktiga aad geliseen waxaan rajaynayaa sida la wada sheegayba inuu noqon noqon doono mid ayatiin leh miro dhal ah oo loo aayo inuu noqon doono insha allahu tacaala
kulankan ayaa door muhiima ka qaadan doona istaraatiijiyadda bahda cadaaladda soomaaliya